علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku sugan magaalada madiina wardoonkii muslimiinta soo gaarsiiyey qabar sheegaya in kolanyo ganacsi oo ay qureysh leedahay kana timid dhulka shaam ay kusii jeedo magaalada maka xilliguna waa bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada isagoo hogaaminaya saddex boqol iyo dhowr nin oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam deg deg uga baxay madiina si uu waddada ugu galo kolanyadan siday hantida ballaaran loogana dhigo qanaa'im ay muslimiintu ku intifaacaan quraysh oo lafteedu ahayd awood milatari iyo mid siyaasadeed oo ishaysata ayaa sirdoonkoodu waxay ka war heleen gulufka dagaal ee ka yimid madiina waxaana qayladhaan deg deg ah la gaarsiiyey maka taasoo ugu baaqaysa inay hantidooda ka dhacsadaan ciidamada muslimiinta habeenkii ka horreeyey dagaalka